iminka waxaan akhrinaynaa cutubka lix iyo tobanaad ee markos ciise waa ka soo sare kacay kuwii dhintay goortii sabtidii dhammaatay maryantii reer magdala iyo maryan oo ahayd yacquub hooyadiis iyo saloome waxay iibsadeen dhir udgoon inay u yimaadaan oo maryan isaga waa berigii maalintii igu horraysay ee toddobaadka waxay yimaadeen xabaasha goortii qorraxdu soo baxday waxay isku yidhaahdeen ayaa dhagaxa xabaashiya afkeeda inooga giringirinaya goortay eegeen waxay arkeen dhagixii oo la giringiriyey oo aad buu u weynaa goortay xabaashii galeen waxay arkeen nin dhallin yar oo midigta fadhiya oo qamiis cad gashan markaasay aad u naxeen wuxuu ku yidhi ha naxina waxaad doonaysaan ciisihii reer naasareed kan iskutallaabta lagu qodbay wuu saro kacay oo halkan ma joogo waa taa meeshii la dhigay laakiin taga oo waxaad ku tidhaahdaan xertiisii iyo butros wuu idin hormarayaa ilaa geliili halkaasna waad ku arki doontaan siduu idinku yidhi markaasay dhaqso u soo baxeen oo xabaasha ka soo carareen waayo way gariireen oo yaabeen ninnana waxba kuma ay odhan maxaa yeelay way baqeen ciise baa dad kale u muuqday waa berigii maalintii ugu horraysay ee toddobaadka ayaa ciise sare kacay oo markii hore wuxuu u muuqday maryan tii reer magdala tii uu toddoba jinni ka saaray iyadu waa tagtay oo waxay u sheegtay kuwii la joogi jiray iyagoo barooranaya oo ooyaya iyaguna goortay maqleen inuu nool yahay oo ay aragtay way rumaysan waayeen waxaan dabadeed isagoo suurad kale ah ayuu u muuqday laba iyaga ah iyagoo sii socda oo beeraha tegaya markaasay baxeen oo kuwii kale u sheegeen kuwaasina ma ay rumaysan dabadeed wuxuu u muuqday kow iyo tobankii goortay cunto u fadhiyeen wuuna u canaantay rumaysadarridooda iyo qalbi engegnaantooda waayo ma ayna rumaysan kuwii isaga arkay goortuu sare kacay dabadeed markaasuu wuxuu iyaga ku yidhi dunida oo dhan taga oo unka oo dhan injiilka ku wacdiya kii rumaysta oo la baabtiisa waa badbaadi doonaa laakiin kii aan rumaysanin waa la xukumi doonaa calaamooyinkanna ayaa la socon doona kuwa rumaysta magacayga ayay jinniyo ku saari doonaan afaf cuscusubna ayay ku hadli doonaan abeesooyin ayay qaadi doonaan oo hadday cabaan wax lagu dhimanayo waxba ma yeeli doono gacmo ayay kuwii buka dul saari doonaan wayna bogsan doonaan ciise kor buu u baxay haddaba rabbi ciise goortuu la hadlay dabadeed ayaa samada loo qaaday wuxuuna fadhiistay ilaah midigtiisa iyaguna way baxeen oo meel kasta oo ay tageen dadkii bay wacdiyeen rabbiguna waa la shaqaynayey iyaga isagoo hadalka ku xaqiijinaya calaamooyinkii la socday aamiin